agaasimaha waaxda fayadhowrka dowlada hoose ee magaalada boosaaso cabdixakiin muumin maxamed oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada boosaaso ayaa sheegay in dowlada hoose ay gacanta kusoo dhigtay timir dhacday timirtan dhacday ayaa lagu iibinayay qaar kamid a suuqyada magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari cabdixakiin muumin maxamed agaasimaha waaxda fayadhowrka dowlada hoose ee boosaaso ayaa warbaahinta u warbixiyey timirta dhacday isagoona dignin u diray ganacsatada magaalada boosaaso waxaan rabnaa wax yaroo waraysiya inaanu siino dadka ku nool degmada boosaaso gaar ahaan ganacsatada aan uga digaynaa alaabaha dhacay iyo badeecadaha dhacay ay caadaysteen inay keenaan waxaan qabanay shalay oo khamiisah timir wakhtigeedu dhacay oo aanu hadeertaan kaliibkeeda inan tusi doono insha allah ganacsatadii lahaydna waa heli doonaa waxaana marin doonaa ciqaabta ay leeyihiin intaana waxaan sugaynay ganacsatadii lahayd waa noo iman waayeen dabeedna waan keenay dowladda hoose hadeertaan waa annaga joogna xafiiskii fayadhowrka insha allah waxaan uga digayaa dadkaas timirta iyo waxyaalaha dhacay keena ganacsatada isku mid maaha in ay ka wantoomaan waxyaalaha maadaama aan nahay madaxa fayadhowrka dowladda hoose insha allah waxaan ka waantoodaynaa oon ummadda shacabka u sheegaynaa inaan uga digno waxyaalaha dhacay iyo badeecadahaasoo dhan xanuuno badan ay ka qaadayaan insha allah waxaan rabnaa markayd halkaa inaan dignin uga dirno ganacsatada reer puntland inaan gaar ahaan kuwa boosaasood in ay ka waantoobaan alaabahan dhacay waxaan uga digaynaa dadweynaha ku nool degmada boosaaso gaar ahaan ganacsatada ee dekada boosaaso wax kala soo degta in ay ka waantoobaan badeecadaha wakhtigoodu dhow yahay iyo kuwa dhacay oo ay dadka u keenayaan tallaabadan ay qaaday dowladda hoose ee magaalada boosaaso ayaa door muhiima ka qaadanayso ka hortaga iyo joojinta in ganacsatada magaalada boosaaso ku dhiiradaan iibinta cuntooyinka dhacay